bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb اlعaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alih وaصxaabih aجmaعiin ama bacdu baabkii shalay ugu dambeeyey wuxuu ahaa salaaة اlcasri fi safar axaadiidta uu soo arooriyeyna salaada casirka tegiddeeda iyo qofkay dhaafto iyo ayuu ka warramayay marka tarjamada iyo axaadiidta say isu mudaabaqaynayaan waxay tahay markuu safarku maadaama uu yahay madinatu tafriidi xoogaa qofka inuu gaboodfal ama wax iloobo ama uu wax sameeyo maadaama uu safarku halis u yahay ayaa marka waxaa laga digayaa marka in lagu salaadii casir la dayaco qofka safarku waa howlo iyo alaab iyo dhaqdhaqaaq iyo walwal hore iyo ayaa hay ayaa haysto wuxuu halis u yahay inuu hilmaamaba salaadii marka axaadiidtani marka salaada casir inaan la hilmaamin ayay ku boorine qofka isagoo xadar ah inuu hilmaamo iyo uu ka tago iyo inuu isagoo safara iloobo safarkay ku badan tahay sidaasuu marka tarjamada iyo axaadiidtu ay isu mudaabaqeynayaan qaala alimaamu abu cabdiraxmaan annasaa-iyu raximah llahu tacaala baabu salaati lmaqribi salaadii maqrib ay u baab yahay caddaynteeda waqtigeeda iyo inta laga tukanaya iyo yani inta laga tukanaya waqtiga uu keeni doonaaye وبالإسناaد qال أخبرnا محمد بن عبدالأعلى qال xdثnا khالد وهو بن الحارث qال xdثnا شعبة عن سلمة بن كhayl qال رأyت سعيد بن جuبyri ayaan arkay yجmc بجمعi isaga oo مزدلفة joogo oo جمci waa مزدلفة أqاama waa أqimay faصلى المغربa مغربkii buu tukaday ثaلاaثa رakعaaت سdex رakco uma aqaama waa aqimay fasallaa waa tukaday yacni lcishaaa cishihii ayuu tukaday rakcatayni laba ragco isagoo ah uma dakara wuxuu sheegay ana bna cumara ibnu cumar sanaca bihim inuu ku sameeyey midla dalika kaagaas oo kale fii dalika almakaani meeshaa dhexdeedana uu saa ugu sameeyey wadakara wuxuu sheegay ana rasuula allahi sal ly slama sanaca midla dalika isaguna nebiguna inuu sidaa oo kale sameeyey fii dalika almakaani makaankaa dhexdiisa marka hadda isaga wuxuu ka rabaa salaada maqrib saddex ragco ayaa la tukaday safarka ee xadarka iyada inay saddex tahay waa la ogyahay maba isbedelaysa marka maqribka salaaddii maqrib marka inaynan isbedelaynin waayo xadaran wa safaran xagga rakacaadka qaala baabu fadli salaati alcishaai salaada cishaha fadligeeda cadayntiisiibuu u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa nasru bnu caliy bni nasrin wahuwa aljahdamiyu can cabdilaclaa wahuwa cabdulaclaa bnu cabdilaclaa saami qaala xadahanaa macmarun wahuwa bnu raashid can الzuhriyi can curwata can caaishata qaalat actama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama waa la cawaysin galay nebiga bilcishaai cishihii buu cawaysin geliyey actama marka la yihaha adkhala salaata fi lcatamati waay salaadiibuu wuxuu geliyey waqtiga geela la maalayo waqtiga marka geela la maalayana afar saac saddex saac meelahaas waay marka salaadii cishaha ayuu xoogaa dib u dhigay waay oo awalka ay soo gashayba hore kama tukanin actama iyo anjada iyo marka la yidhaahdo wuxuu keenayaa marka waqtigaa ayuu gudagalay salaadii cishaha ayuu marka wuxuu la gudagalay waqtigii catamada caweysinta ayb xataa naadaahu cumaru ilaa uu cumar u dhawaaqay radia allahu canhu naama annisaau wasibyaanu naagihii ilmihii waa seexdeen fakharaja rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama waa soo baxay nebiga faqaala wuxuu yidhi inahu shanigu waxa uu yahay laysa axadun qof ma ahaanin yusallii tukanayo haadihi salaata salaadan hayrakum idinka aan ahayn idinka aan ahayno salaadan tukanaya waqtigan ma leh walam yakun yowma-idin maalinkaana ma uunan ahayn axadun qof yusallii inuu tukanayo hayra ahli lmadiinati reer madiina maaha cid kaloo tukanaysa ma jirin berigaas ilaa weli dacwadii jaziira alcarabiya kuma faafin ayb marka marka meeshaa inahu laysa axadun yusallii hadihi الsalaata hayrakum hayrukum labadaba bannaan tahay hayrakum marka la yihahna istithnaa waaye hayrukum haddii la dhahana waxaa laga bedelayaa axadunta axaduntaa laga bedelaa waa istithnaa oo marka waxa ah kalaamun taamun manfiyun waa hadal taam oo manfi ah wajaba wajaba alnasbu walitbaac ayb hayrakum iyo hayrukum marka waa bannaan tahay ya maxaan sheegay aniga marka haa haa waxaan ujeedaa labada wajaa ku bannaan sax baarak allah fik nasbahana waa bannaan yahay calaa istihnaanimo in lagu nasbiyo itbaacna waa bannaan yahay oo bedel in laga dhigo walam yakun yowma-idin maalinkaa ma ahayn axadun yusallii inuu tukanayo hayra ahli lmadiina marka salaada cisho fadligeeda ayaa ku cadma meeshaas qaala baabu salaati اlcishaai fi safar salaada cishaha safarka dhexdiisa meeqa ragca laga tukanayaa wabihi qaala akbaranaa camru bnu yaziida qaala xadaanaa bahzu bnu asad wahuwa alcamiyu qaala xadaanaa shucbatu qaala akbaranii اlxakm wahuwa bnu cutayba qaala sallaa bina saciid bnu jubayr ayaana tujiye bijamcin musdelifa almaqriba salaada maqrib halaaan saddex biiqaamatin buu nagu tujiyey iqaamo uma sallama waa salaamo noqsaday uma salla alcishaaa rakcatayni ayuu tukaday uma dakara ana cabdallaahi bna cumar facala dalika inuu sameeyey buu sheegay wadakara ibnu cumar wuxuu sheegay ana rasuula allahi sal l slama facala dalika waa xadiidkii hore marka salaada cishaha fi safar labaa la tukanaa wabihi qaala akbaranaa camru bnu yaziid qaala xadaanaa bahzu bnu asad qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa salamatu wahuwa bnu kuhayl shucbaa marka laba sheekh leh xakam iyo salama qaala samictu saciida bna jubayrin ayaan maqlay buu yihi qaala ra-aytu cabdallaahi bna cumar ayaan arkay sallaa bijamcin isagoo musdelifo ku tukaday fa aqaama waa aqimay fasalla almaqriba halaaan uma salla alcishaaa rakcatayni uma qaala haakada ra-aytu rasuula allahi sal l slama yasnacu fi hada almakaan sidaasaan arkay nebiga isagoo meeshaan ku samaynayo marka in salaada jamcu taakhiirka marka la sameynaayo maqribka salaada hore in la hormarinayaa laga qaadanayo inkastoo taqsiiru salaad iyo ay ku imaan doonto labada salaad ee la jamcinaayo jamcu taqdiim marka la jamcinaayo waa waajib midda hore in la hormariyo jamcu haddii uu yahay jamcu taakhiir oo salaadii hore dib loo dhigayana markaasi waxaa sunno ah in siday u kala horeysa loo kala hormariyo hadda sida nebigu yeelay maqribka la tukada kadib cishaha la tukada haddii aan la yeelin oo ceshihii lasoo hormariyo maqrib gadaal laga tukado dhib ma laha waa la yeeli karaa cinda alimaam الshaafici wa kathiir min ahli اlcilmi laakiin sida fiican waa in maqribka la hormariyo ceshaha la dambaysiyo saasaana madhabta ku socotaa ayb baabu fadli salaati اljamaacati salaada jamaacada fadligeeda cadayntiisiibuu u baab yahay qaala wabihi qaala akbaranaa qutaybatu can maliki can abi zinaad can اlacraj can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama qaala yatacaaqabuuna fiikum waxaa isukiinway isu kiin cirbinayaan malaaikatun malaaig bileyli malaa-ig baa isu kiin cirbinayaan bileyli habeenkii iyo wamalaaikatun malaa-ig binahaari maalinkii marka yatacaaqabuuna laba macndhsiba waa lagu wadi karaa oo luqatu akaluuni اlbaraakiif oo ficilka mudaaric calaamatu tahniyada iyo calaamatu ljamciga in la geliyo isim daahirana uu faacilku yahay marka waawdaani waa iska xarfu xarfun daalun cala aljamci faacilka xaqiiqigaana oo malaa-ikatuntou noqonay marka ibnu maalik wuxuu dhahaa luqatu yatacaaqabuun xadiidkanuuba ku magacaaba isaga luqadaas laakiin kutubta waxaa caan ku ah luqatu akaluuni lbaraakiif inay dhahaan qaar kalena waxay leeyiin maya yatacaaqabuuna fiikum malaa-ikatun marka la leeyahay yacni waxaa ku jiro malaa-ikatunta waa bedel yatacaaqabuuna way isu kiin cirbinayaan fiikum dhexdiinna malaa-ikatun malaa-igaa isu kiin cirbinayso oogaana markaa sidaas lafteeda nooc adeegaha ku jiro ayb waa isu kiin cirbinayaan marka waa isu kiin waa isu kiin dhaafdhaafayaan wayajtamicuuna fi salaati اlfajri wa salaati اlcasri ayay kulmayaan uma yacruju aladiina baatuu fiikum dabadeed waxaa u korayo xagga alleh kuwii idinla bariyey fayas'aluhum waa su-aalayaa alleh wahuwa aclamu bihim isagoo kamid ka ogaal badan uu yahay kayfa taraktum cibaadii addoomadeyda say uga soo tagteen fayaquuluuna waxay dhahayaan taraknaahum wahum yusalluun waanu kasoo tagnay iyagoo tukanayo wa ataynaahum waan u nimid wahum yusalluun iyagoo tukanayo marka yusalluunadan jamaaca laga fahmay waa u tagnay iyagoo tukanayo iyagoo dhan iyagoo dhan marka tukanayo macnaheedu jamaaco waayo markaas meeshan waayo marka maxalushaahidka xadiidku marka xoogaa tarjamada iyo in xadiidka mudaabaqadooda nooca diqa aha ku jirto ayb xadiidkan koowaad waxaa ku jira fadlu salaati subxi iyo salaati alcasr jamaaca hadda daahir maku aha fadligeeda laakiin waxay ka soo baxaysaa taraknaahum wahum yusalluun wa ataynaahum wahum yusalluun idinka tarjamada qaar soo idin dhiga baabu fadli salaati aljamaca uu idin wada dhigaa maaha ayb wbihi qaala akhbaranaa kahiiru bnu cubaydi wa huwa abulxasan alxumsiyu hiqat qaala xadaanaa moxamed bnu xarbin an zubeydiyi can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اlahi sal l slama qaala tafdulu salaatu اljamiici jamaca salaadiisa dadka wada dhan salaada ay isla tukanayaan way ka dheeraadsan tahay way ka yacni dheeraadsan tahay calaa salaati axadikum midkiin salaadiisa waxdahu keligii uu tukado bikhamsin bikhamsatin wa cishriina jus-an labaatan iyo shan qaybood ayay dheer tahay ka dheeraadsan tahay markaa bikhamsatin wa cishriina jus-an marka ta-da in la geliyaa waa jus-an wuxuu ka dhiga wuxuu ku wadaa mudakar macduudkii mudakar waaye khamsadan cishriinta tarkiibsan ta ayuu geliyey marka calaa gayri lqiyaas saddex iyo sagaal bay udhexaysaa shanta kudhex jirtaa bikhamsin wa cishriina darajatanna waa jirtaa darajatanta bisabcin wa cishriina daraja ibnu cumar ayaa wata kaas ama xadiid abi hurayra bihamsin wacishriina ibnu cumara labaatan iyo toddobow sheegay darajowna ka dhigay marka sida loo jamcinaayo waxay ku xiran tahay jamaacada siday tiradeedu u badan tahay siday u kala yar tahay dadka qaar toddoba iyo labaatana la siinayaa kuwa shan iyo labaatan hadba sida khushuucooda iyo salaadooda iyo ay tahay iyo hadal dheero ibnu xajar fatxiga uga waramaa ku jiro wayajtamicu malaa-ikatu lleyli waannahaari fi salaati alfajri ayay kulmayaan waqra-uu in shi'tum waqur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kana mashhuuda xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa jamaacada shardi inaynan u ahayn salaada ansixitaankeeda maxaa yeelay ninkii jamaaco ku dukado labaatan iyo shan uu helaa ninkii keligiis tukadana hal uu helaa soo maaha mar haddii hal loo sugay salaadda waa ansaxday salaaddii marka waa ansaxday ee marka la yidhaahdo salaatu ljamaacati afdalu min salaati lfadi afcalu tafdiilka laftiisa wuxuu keenayaa in dhinacaanna wax jiraan laakiin dhinacan ay badan tahay culimada qaara marka waxay qabaan qofka isagoo awoodo oo cudurdaar aan haysanin jamaaca salaaddii jamaacada hadduunan tukanin maba ka ansaxayso kuwaa dhahayo kuwaa marka sidaa dhahaya waxay ku doodayaan iyaga afdalu min salaati lfadi afcalu tafdiil oo laysa calaa baabihi waay oo waxay soo qaadanayaan asxaabu ljannati yowma-idin khayru mustaqaran wa axsanu maqiilan ahlunaar iyo ahlujanna la tartansiina marka ma waxaa laga wadaa ahlunaarna wax waa haystaan oo fiican laak waa laga fiican yahay sidaas maahanay dhahayaan min hada lbaab waayay leeyihiin kan aduu dood badan marka laakiin qofka keliga ku tukada salaadiis inay ansaxayso dembiba hadduu doono hawaa waa ku jira hala dhehee haddaan salaatuljamaaca waajib ka dhigna dembiba maca alisaa'ati waa ka ansaxay salaada xadiidkan waa tusayaa kii labada nin oo nebigu uu yidhi guryahooda kusoo dukadeen ee uu ku yidhi maxaa u tukan weyseen qad sallaynaa fii rixaalinaa haddaad timaadaan intaad guryihiina kusoo tukataan masjidka aada timaadaan tukada sunnay idiin noqone inay sunno noqoto marka maxaa laga fahmaa tii hore farad ahaan inay u dhacday oo ay keliga ku tukadeen wbihi qala akhbaranaa cmr bnu caliyin huwa alfallaas wayacquub bnu ibrahim qala xadaanaa yaxya bnu saciid can ismaaciila qala xadaanii abu bakr bnu ismaaciil bn abi khalid weeyaan qala xadaanii abu bakr bnu cumaarata bni ruwayba can abihi qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu laa yaliju nnaara naarta ma gelayo axadun qof sallaa tukaday qabla طuluuci الshamsi wa qabla an taqruba iyo intaynan dhicin yanii labadaa salaadood qof ilaaliyey oo ku dadaalay yani naartii ma gelayo qaala baabu fardi اlqiblati marka xadiidkan dambe hadda daahir ma ku aha ayb tarjamada markada aada daahir uguma aha laa yaliju nnaara axadan axadun laa yalilaa yaliju nnaara axadun sallaa qabla طuluuci shamsi qabla اlgurub salaadu waxay noqon kartaa keligiis inuu dukaday jamaacana waa noqon kartaa aad marka midkan daahir uguma aha laakiin waxaad moodaa isagu inuu ku wado jamaaco qofka ku tukado haddii marka axaadiidka saan oo kale markuu yahayna duruqdiisaa la raacraacaa walacalla waxaa laga yaabaa bacdu turuqihi in laga helo fii jamaacatin inay ku jirto tarjamada marka meeshaas inuu ka fiirina dariiqada bukhaarina sidaas waaye mararka qaar tarjamou keenayaa xadiidka uu keenayana waa caam tarjamadii khaas ma ku aha laakiin haddii xadiidka aada raacda riwaayaadkiisa waa kuu soo baxaa xadiidkan marka hala fiirfiiriyo muslim baa wariyey abu daawuudna waa wariyey iyo nasaa-i ayb marka atraaftiisa inta la raacraaco fii jamaacatin inay ku jirto in la fiiriyo baabu fardi lqiblati qiblada faradkeeda caddayntiisiiba u baab yahay yacnii wujuubka oo qiblada in loo jeesto marka salaada la dukanayo wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaanaa yaxya bnu saciid qala xadaanaa sufyaan qala xadaanaa abu isxaaq sufyaan waa thawri abu isxaaqna waa sabiici can ilbaraa qaala sallaynaa maca rasuuli illahi sal l slam nabigaan la tukanay naxwa beyt اlmaqdis sitata cashara shahran lix iyo toban bilood ayaan la tukanaynay ow sabcata cashara shahran ama toddoba iyo toban bilood shaka sufyaanu sufyaan ayaa shakiyey wa surifa ila alqiblati qibladan ayaa loo jeediyey alqibla marka ash cahdiyo waaye oo marka midaan hadda la yaqaano waay marka ayaa markaas loo jeediyey awal bayt almaqdisaa loo jeeday kadibna kacbada qibladan hadda la yaqaana loo soo jeediyey marka sittata cashara shahran aw sabcata cashara maxaa laga wadaa waa intii madiine iyo dabcan iyo la joogay iyo marka laysku dardaro intii uu nebiga ujeeday intii uu maka joogay markii salaada la farad yeelay makaa lagu farad yeelay marka qibladuna baytalmaqdisay ahayd laakiin nebiga markaa waxaa suuragal u ahayd kacbadana inuu qaabilo baytalmaqdisna uu qaabilo ilaa ninka kacbada joogo oo masjidulxaraamka ku jiro saasuu ugu soo wareegsan karaa marka meel uu baytalmaqdisna ka qaabilayo kacbadana uu ka qaabilayo u istaagi jiray waa la fahmaya ilaa tahan marka kacbadiina waa ujeedaa baytalmaqdisna waa ujeedaa laakiin markii madiine la yimid hal dhinacay kacbada mareen markaas hal dhinac unbay ka mareen markaa suuragal ma ahayn markaa nebigu wuxuu jeclaystay in laga bedelo oo kacbada loo jeediyo ayuu jeclaystay markii dambe markaa qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaa falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha waatay soo degtay oo markaa waa laga soo jeediyey markaa qiblada in loo jeesto faradnimadeeda ayuu baabiyeeyey marka wuxuu keenay wasurifa ila alqiblati qiblada amaraa loogu jeediyey marka mar haddii amar loogu jeediyey amarkana wujuub uu iska keenay amarkana aayadduuba ku jiraa fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam ayb meeshaas marka qibladii marka shanigeeda xaggaas marka saas ayaa loogu jeediyey ayb lix iyo toban bilood ama toddoba-iyo toban bilood buu sheegay meeshaan marka waxaa ku jiro markii hore in baytalmaqdis loo jeedsado aayad maa laga qaatay amarkaas mase sunnaa laga qaatay yaa sunnaa laga qaatay aayad ma jirto oo baytalmaqdis ha loo jeesto dhahayso ficilkii nebiga iyo sunnadii nebigaa saas ahaa jirtay kadib marka waa la nasakhay sunnadaas maxaa lagu nasakhay aayad falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam imaamu shaafici marka wuxuu yidhaahday haddii sunno la nasakhaayo oo aayad ay nasakhayso aayaddaas laabudda inay sunno la socoto ay jirto marka aayaddaas iyo sunnada la socoto ayaa lagu nasakhaa sunnada hore wuxuu diidayaa marka mataqaanaa wuxuu diidayaa qof inuu yidhaahdo marku arko sunno iyo aayad iska hor imaanaysa sida daahirka ah inuu yidhaahdo sunnadan waa la nasakhay aayaddaanaa nasakday iyadaa la qabsana si aan loo dhihin oo aan masaadirta sharciga loogu ciyaarin ayaa wuxuu yidhi haddii sunno la nasakhayo xadiid oo aayad ay nasakhayso laabudda sunno la socota aayadda inay jirto sababto ah xadiidkaas in la nasakhay horta yaa sheegayana yaa ku dhaqmaaya yaa bayaaninaya waa nebiga sal alla ly slam soo maha ku dhaqankiisa marka waa sunno marka maxaa la diidayaa maalan in la yidhaahdo rajmiga oo kale in la dhaho waa la nasakhay dhagax in wax lagu dilo qofka zaanilmuxsanka in la rajmiyo qur-aanka ma sheegin sunnaa sheegtay maadaama qur-aanku uu yidhi azaaniyatu wazaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi-ata jalda marka ayaga waxay ku leeyihiin qur-aanku boqolow sheega karbaash dhagaxaan xaggee laga keenay sunnaa keentay markaa tiraa waa la nasakhay sunnadaas aayaddan aan nasakday ku dhahayaan ayb marka haddii sax ay tahay warkooda rasuulkaa rajmiga iska dhaafi lahay soo maaha isagaa dhaafi lahaa oo nasakhaas fahmi lahaa isaga ma dhaafin ilaa uu ka dhinto zaanilmuxsanka waa rajminaye abubakara haddana rajmiyey cumar cuhmaan cali saas u ahaa idan marka aayad iyo xadiid iska hor imaanaya ma jiree aayaddan azaaniyatu wazaanii waxaa loo jeedaa waa caamun makhsuus zaaniga oo waxaa loo jeedaa marka bikriga ah marka arrin aada muhiim u ah waa inacam haddii marka baabkaas albaabadiisa la furo nin walbaa wuxuu dhahayaa aniga xadiidkan ma raba aayaddaanaan rabaa dadkan haddaba horarka ah haddaan waxaan culimada saan aysan wax u bayaani lahayn intee laga aadi lahay marka culimada dadka waxay kuleeyihiin abaal aad u weynay kuleeyihiin nacam allah u naxariista maxaa yeelay yacni aad weliba shaafici wuxuu ugu dadaalay istidlaalka manhajul istidlaalka waa ku dadaalay waana manhajul istidlaalka meesha laga dhumo waayo haddii qofka uu ka wareero qaab daliilsiga wax fiican kama natiijo fiican ma ka imaanayso qofkaas wbihi qaala akhbaranaa moxamed bnu ismaaciil marka shaafici marka bayhaqina madhalka waa waa uga warinayaa kutubtiisan risaalada iyona risaaladana waa ku sheegayba arrintaas nacam arrintan hadda aan ka hadlayno naskhu sunnati bilkitaabi yaxtaaju ilaa sunnatin sunnay u baahanee takunu maca alaayati aayadda la socoto ilaa haddii kale naskhi oo nebi moxamed ounan ku dhaqmin oo haddana laleeyahay isaga warkiisaa la nasakhay waxaa nasakhayna aayad isaga kusoo degtay waaye haddaan isaga marka dhaqankiisaba la haynin maxay tareen diinkuna marka de fahamkaa muhiim ah haddii marka fahamku qalloocmo waa u dhamaatay xaraf la akriyo oo waa ka baxay la yidhaha wax macnaa ma samaynayo wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu ismaaciila bni ibraahim ninkan marka yaa waaye bukhaari miya mase waa ayruhu waa hayruhu waa moxamed bnu ismaaciil bni ibraahim bni miqsam ibnu culaya dhalay ismaaciil bnu culaya wiilkiisa waa ee imaamu lbukhaari ma saddexda magac waa iska leeyihiin imaamu lbukhaari maxaa la dhahaa moxamed bnu ismaaciil bni ibraahim soo maa ayb marka baxhi baa meeshan ku jiro nasaa-i bukhaari wax ma ka wariyey hal mawd hal mowdic oo waxaa jiro kitaabu siyaam noogu imaan doono oo uu yidhi nasaa-i xadahanaa moxamed bnu ismaaciil bni ibraahim mowdicaas marka ruwaadda oo nasaa-iga warinaysa oo dhan waa ibhaamiyeen waa ibhaamiyeen macnaha waxaan ka wadaa sidaan oo kale ay u sheegeen bis bukhaari ma aynan qeexin ibnu sunni ayaa riwaayatiisa waxay leedahay riwaayada ibnu sunni oo yacnii nasaa-iga ayaa waxay leedahay xadahanaa moxamed bnu ismaaciil albukhaariy isagaa marka bukhaari ayuu ka dhigay yah ka kac waay waxaas moxamed bnu ismaaciil bnu ibraahim marka meeshaas marka alxaafid ilmizi tahdiib lkamaalka wuxuu ku yidhi waqaala bnu suniy waxdahu can الnasaa-iyi xadahanaa moxamed bn ismaaciil albukhaariy waa meeshaas ayb walam najid marka wuxuu leeyahay markaasu wuxuu yidhi in kana bnu suniy xafidahu can الnasaa-iyi marka ruwaadda nasaa-iga ibnu sunni baa meeshaas wuxuu yidhi bukhaari ku ishaaray ku qoray ku caddeeyey marka wuxuu yidhi ruwaadda kale ee nasaa-i ma aanan ka helin isaga keligiis un baan ku aragnay in kaana bnu sunniy xafidahu can innasaa-iyi haddii uu nasaa-i kasoo xifdiyey walam yansibhu min tilqaa'i nafsihi oo isaga markaa nafsad ahaantiisa uunan ka keenin leanna macnaha nafsad ahaantiisa ma ka keeni karaa wuxuu rabaa inuu yidhaahdo macnaha mowdicaas nasaa-ib ibnu sunni baa kitaabkan markuu warinayay meeshaas markuu gaaray wuxuu yidhi akhbaranaa moxamed bnu ismaaciil albukhaariy marka albukhaariyuda haddii ay tahay wixii uu nasaa-i kasoo xifdiyey waa meel haddii ay tahay asaga sidii ay la ahaydo wax bayaani ay bayaan ahaan ou albukhaariy oo u sheegayna waa baab kale laakiin hadduu isaga bayaaninayo huwa ama yacni inuu dhaho sooma noqonayso sidii sheekhiisa ugu sheegay unbuu isaga soo guuri karaa ayb markaabu wuxuu yidhi in kaana xafidahu can الnasaa-iyi walam yansibhu min tilqaa'i nafsihi muctaqida anahu اlbukhaariy ayb haddii hadda sidaa ay tahay waa waa sax waa waxaa la dhihi karaa waa meeshaas bukhaari buu u jeedaa haddii kalena mawaa waxay noqonaysaa un markaas in war uu galo markaas kadib wuxuu yidhi waqad rawa النasaaئiyu alkahiira can moxamed bn ismaaciil bni ibrahim wahuwa bnu culaya in badan buu nasaa-i ka wariyey moxamed bn ismaaciil bni ibrahim waana ibnu culaya buu yidhi sida badan midkan moxamed bn ismaaciilkanna oo ibnu culaya dhalay bukhaari shuyuuq buu la wadaagaa kadibuu haddana wuxuu yidhi warawaa fi kitaabi اlkunaa nasaa-i kitaab alkunaa la dhaho ayuu leeyahay warawaa fi kitaabi اlkunaa can cabdillaahi bni axmeda bni cabdisalaam alkhafaaf can اlbukhaariyi ciddata axaadiid yacnii kitaab kale oo nasaa-i leeyahay ayaa jiro oo nasaa-i markuu bukhaari ka warinayo bil waasita uu uga warinayo waasidaduna ay tahay cabdullaahi bnu axmed alkhafaaf ayb markaasuu yihi fahaadihi qariinat daahiraة fi anahu lam yalqa اlbukhaariya walam yasmac minhu riwaayadan markaa kitaabkiisa alkunaa axaadiidtan badan oo mar walba uu bukhaari ka warinayo oo waasito ay u dhaxayso midaas baa waxay deliil u tahay in nasaa-i bukhaari uunan la kulmin waxna uunan ka warinin marka mowdicaas unbaa laysku khilaafay oo ku sugan kitaabu siyaam halkaas xadiid ayaa ibnu sunnina uu bukhaari ku tilmaamay inta kalena aynan tilmaamin waxba aynan dhihin bal xaafid isuuri isaga oo nin kale inuu abuu bakr aabaraani buu yidhi marka waxaa xoog badan marka meeshii lagu arko halkaas meeloo laysku khilaafsanya marka laga reebo inta kale moxamed ibnu ismaaciilkan waa ibnu culaya wiilkiisa qaala xadaanaa isxaaq bnu yuusuf alazraq can zakariya bni abi zaa'idata can abi isxaaq can ilbaraa bni caazib radia allahu canhu qaal qadima rasuulu llahi sal l slam almadiinata ayuu soo galay nebiga fasallaa naxwa beyt اlmaqdis buu u tukaday sitata cashara shahra uma inahu wujiha ila اlkacbati famara rajulu qad kana sallaa maca nabiyi sal l slam nin baa soo maray nebiga la tukaday calaa qowmin qolo min alansaari ka mid ah faqaala wuxuu yidhi ashhadu ana rasuula allahi sal l slama waxaan markhaati ka ahay nebiga qad wujiha ila alkacbati in loo jeediyey fanxarafuu ila alkacbati kacbada ayay u jeesteen marka qaala baabu lxaali alatii yajuusu fiiha istiqbaalu gayri lqibla xaaladda ay bannaan tahay qiblada meelaan ahayn in loo jeesto wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu xamaad huwa zuqba وأحمد بن cمر بن sr والxاriث بن mسkين qراءة عlيه وأna أsمع والlفظ lah ay للxاriث عن بن وhb عن يuنسa عن بن شhهاaب عن sالم عن أbيه qاala kana رasuل الlahi صلى اه sلم يusبح عlى الراaxlaةi gaadiidka korkiisu ku sunaysan jiray taصbiixda markaa sunadaa laga wadaa qibla أyi wجهin meel kasta oo ay u jeesato xaggeeda wayutiru calayha waana ku witrin jiray korkeeda hayra annahu laa yusallii calayha almaktuubata laakiinse salaada faradkaa ma ku tukan jirin daabadda korkeeda marka waxaa laga qaadanayaa marka salaada safarka marka safar lagu jiro gaadiidna la saaran yahay salaada la tukanayana ay sunno tahay qiblada in laga leexdo waa bannaan tahay saddex shardi waay marka salaada la tukanaa waa sunno gaadiidka korkiisaa la saaran yahay safarna waa lagu jiraa saddexdaas marka laysku helo waayo xaaladda qiblada laga laga leexan karo ayb hadday salaadu farad tahay waa lasoo degaa gaadiid korkii maba lagu tukanayo waa soo wadaa soo wadaa haddii marka ay tahay gaadiid korkiisna waa in salaada farad ay tahayna waa in laga dega haddii laga degi karo hadday suuragal aynan ahayn in laga dego dayaarad oo kale ay tahay suuragal maaha inuu ka dego haddii marka ay ogol yihiin meel uu salli dhigto oo uu ku tukado qibladana dabcan de waa heli karaan iyagoo jiheeye iyo waxbay wataan oo sidaas uu qiblada ugu tukada sax waayo salaadiisa iyadoo looga qiyaas qaadanayo asalaatu cala safiinati doonta ay culimmadii hore ka hadleen doonta marka la saaran yahay ayay ka hadleen culimmadan dambe marka diyaaradda waa uga qiyaas qaateen haddii laakiin diyaaradda la diido ka waran marka in meelaad ku tukato lagu sii waayo oo ay noqoto inaad fadhiga uun ku tukato qofku laba xaalada uu leeyahay marka haddii salaadaas meesha uu u socdo haddii salaadan uu dib dhigi karo oo uu midda kale la tukan karo waqti munaasabana uu tegaayo meeshaas kale waxba fadhi ku tukan maayo gadaalo u dhigana ilaa cudurdaarow haystaaye dad waxaad arkaya markaas fadhi isaga dukanaya marka cudurdaarayba haystaane maxaa salaad naaqisa ay u tukanayaan waa inay gadaal u dhigaan mararka qaar baa laakiin casir oo kale ay tahay diyaaraddii waa socotaa qoraxda waa kugu dhacee markaas oo kale de danta waxay kugu kalifay inaad fadhiga ku dukato fadhiga isaga tukanaysa hadii fadhigaaga marka aada ku tukato hadhow ma soo celinaayo qofka ma soo celinaayo waxaan filayaa inuu ku jiro khilaafkii cudurdaarka qaalib miya mase qaalib ma aha ahaa haddii uunan qaalib ahayn qofka inuu soo celiyo haddii uunan soo celininna wax dhib weyn kuma jiro ayib laakiin salaad la-aan inaad iska ahaato sax ma aha diyaaraddaas hadda haddii wax kugu dhacaanood dhimato iyadoo salaad lagugu leeyahay ad dhimanaysaa hadii salaadda waqtigeeda uu tago waayahay wabihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin wamxamed bnu lmuhanaa can yaxya can cabdilmalik qaala xadaanaa saciid bnu jubayr can ibni cumara qaala kaana rasuulu llahi sal l slama yusallii calaa daabatihi ayuu ku tukanayay wa huwa isaga oo muqbilun min makata maka u jeedo kasoo isagoo maka kasoo socdo ila lmadiinati usoo socdo ama madiine xaggeeda u jeedo makuu ka jeedaa madiino u jeedaa hadde qibladii maba u jeeda markaas wa fiihi unzilat fa aynamaa tuwalluu fahama wajhu llah fahama qiblat llah wajhu llah macnaha hortaa laga wadaa waana luga carabiya sax ah oo waxaad leedahay ayna tamshi haddii lagu yara amshi ilaa wajhi yani ilaa wajhi horteed jihada horteyda ahaan u socdaa waayo macnaheedu aayaddu marka ma noqonayso sifo alle inay meesha taallo oo sifadaas alle la awilaayo ma aha marka horeba fahama wajhullaahi sifo alle aayadda in loo keenay maba ahan banaa ayib waana masaladan masalada ibnu taymiya uu ku yidhi nimankii la doodayay hal aayad oo sariix sifo ilaahay ku ah oo la awilay oo sifadana la awilaayo oo selafkana ka sugnaaday ii keena laba sanaan idin siinayo laba sano kabacdi aan isu imaanaynaa waa keenaysaan markii dambe marka ayay yidhaahdeen fadhigii labaad waa haynaa markaasuu wuxuu yidhi fa aynamaa tuwalluu fahama wajhullaahi soo sooma wadaan haabay dhaheen marka mujaahid iyo shaafici iyo qiblo ku macneeyaad dhahaysaan fahama wajhullaahi wuxuu yidhi wajhullaahi wejiga meeshaan hadda marka yacnii maba loo jeedaba sifadii alle maxaa yeelay wejiga laga hadlayaa waxaa weeyaan horta qofka hortiisa ayb waxaa la mida iyada lafteeda kullu shayin haalikun ilaa wajhahu bukhaari markuu leeyay ilaa mulkahu sifada wejiga maahan inuu awilaayo ee tarkiibka aayaddan unbaa macnahaasna lagu fasiri karaa sida loogu macneeyo ilaa wajhahu maa cumila lahu tafsiir kalaa jira soomaa oo dhahayo shay kasta waa baaba-ayaan ilaa wixii ilaahay dartiis loo sameeyo ma ahani tafsiir labaad waay oo aayadda ka mida laakiin macnaheeduma waxay tahay meel walbo oo weji alla kusoo arooro mulkiyaa lagu macnaynaa saas uu bukhaari qabaa maya leanna kitaabu tawxiid waxyaabaha sifaadka uu baabeeyey wejigaaba ka mida ilaahay soo ma fahmaysa wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnuyowma yugshafu can saaqin oo kale can saaqin iyada ilaahay maba loo idaafayninba yani can saaqin waa nakira ciday u idaafaysan tahay maba lehba iyada wabihi marka aayaatu sifaat ma ka mid aha taasna wbihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid can maliki can cabdillahi bni dinaar can ibni cumara qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yusallii calaa raaxilatihi buu ku tukanayey fi safari safarka dhexdiisa xayumaa tawajahat bihi meeshay ula jeesato qaala malikun qaala cabdullahi bnu dinaar wa kana bnu cumara yafcalu dalika qaala baabu istitaabati baabu istibaanati alkhaطa'i bacda alijtihaad istibaanati alkhaطa'i khaطa'a ama gefka gefki inuu caddaado ama in la caddaysto oo qaladka la ogaado bacda alijtihaadi ijtihaad kadib yacni markaad adiga qiblada ku dadaashay ood yacni istiri alla ilahay qiblada halkaanay kaa jirtaabaa istiri kadib ayaa waxaa kuu caddaaday qalad waxaa kuu caddaaday marka inaad qaldan tahay seed yeelaysaa saasuu rabaa marka inuu baabeeyo wbihi qaala ahbaranaa qutaybaة can maliki can cabdillaahi bni dinaar can ibni cumara qaal baynama annaasu biqubaa xilli dadka ay qubaa ku sugnaayeen fii salaati subxi salaada subax dhexdeeda jaaءahum aatin mid yimaadaa u yimid faqaala wuxuu yidhi ina rasuula اllahi sal l slama rasuulka qad unzila calayhi leylata qur'aanun cawadaan qur-aan ayaa lagu soo dejiyey waqad umira waxaa la amray an yastaqbila اlkacbata kacbada inuu qaabilo oo u jeesto fastaqbiluuhaa ee kacbada u jeesta wa kaanat wujuuhuhum wajiyaalkoodu wuxuu ahaa waxay ahayd ila shaami shaam xaggeeda fastadaaruu ila alkacbati kacbada ayay usoo jeesteen markay usoo wareegteen xadiidkan marka ay tarjamada ma isdaboolayaan haddii la yidhaahdo isaga wuxuu baabeeyey ijtihaad su-aasha la isweydiinayaa waxay tahay horta iyaga marka ay baytalmaqdis u jeedeen ma waxay ugu jeesteen binasin am biijtihaadin binasin walidalika marka tarjamada nooc waxaa ku jira marka yani isaga hadda wuxuu ka dhigay yani tarjamadii wuxuu tarjumtay ijtihaad marku qofka inta qiblada ku ijtihaado gafo muxuu samaynayaa daliilkiina wuxuu ka dhigtay qof qiblo sax ah oo shaaricu uu u diray u jeeday oo kadib la nasakhay nasakhiina aan ogaanin asaga marka asaga ijtihaad kuma jiro nas ayuu ku taagan yahay ee nas danbaa yimid oo naskii hore looga tegay dartiis salaadoodii marka meeshii ay joogtay bay kala soo wareegeen waxaad moodaa marka isagu inuu leeyahay qofkii ijtihaad meel ugu jeestay sawaabku u caddaadana saas unbuu la mid yahayo waa soo wareegana un salaadiisiina waa sii wada waa binaynayaa isti'naaf ma samaynayo haddii uu tukadayna ma soo celinayo waa ka imaan kartaa laakiin meeshaas madhabta hadda shaafici oo kale qiblada in loo jeesto waa min alma'muuraat manhiyaat maaha waa min alma'muuraat iyaga marka waxay leeyihin haddii adiga intaad ijtihaad samaysay ood qibladii u jeesatay intaad ku dhex jirtay aada ijtihaadkaagu isbedelo waa soo bilaabay salaada nacam intaad wixii hore ka kacdo ayaad min jadiid qiblada saxda intaad u jeestaad soo bilaabaysa sababtoo ah waxay leeyihiin qoladan xadiidkoodana daliil uma noqonayo adiga kuu noqon maayo qoladan ayaga shaarica u diray inay u jeestaan baytalmaqdis adiga laakiin ijtihaadkaaga ugu jeesatay waa kala duwan tahay marka labada mas'alo nasaa-ina hadda wuxuu ku wadaa labada mas'alo isaga isku midow ka dhiga marka tarjamada waxaa ka muuqda marka istinbaad waayo marka laakiin xadiidku ijtihaad isaga ma sheegayo meeshaas marka dhow war badan ayaa ku jiro qiblada lafteeda marka lagu ijtihaadayo maxaa la fiirinaya qofku de wuxuu fiirinayaa aalat lijtihaad waxaa noqon karaa qoraxda xidigaha dayaxa wuxuu fiirin karaa dabaysha waxyaabo badan buu marka ijtihaadkiisa ku saley karaa waqtiyadan dambe waxaa jiro bahalkan buusalada cirbadan buusalada ah lafteeda waa iska noqon kartaa waxyaabaha uun haddii qofka uu aqoon u leeyahay ama uu fahmi karo waxyaabahan hadda yacni google earthka iyo kale iyo waxwaa jihooyinka waa lagu kala gargaran karaa mas'alo kale waxay tahay haddii aada magaalo timaado muslimiini degan tahay masaajid waaweyna ku taallo masaajiddaas maxaariibtooda meelay u jeedaan adiga ijtihaad makuu furan yahay maya marba haddii masaajidii muslimiinta aada arkayso maxaariibtooda aa u jeedid maxaariibtaasaa raacaysaa ijtihaad kuu furnaan maayo adigu marka meeshaas wararkaas badan caynul kacbada caynteeda maa la qaabilaa mase maa lagu ijtihaadaa mase waxaa lagu ijtihaadaa jihadeeda iyada lafteeda war badan baa ku jira sida ka muuqdo xadiidka bayna almashriqi waalmaqribi qiblatun qibladu inay jiho dhan ay tahay ayaa ka muuqanaysa oo ciriirigan marka al meel in la ysku beegaayo qofku hadduu kasoo dheer yahay takallufaa ku jira laakiin madhabtu iyada waxay qabtaa waxaa lagu ijtihaada caynulkacba inay noqdaan meeshaas marka dad baa tashadud badan ka muujiya oo min jadiid yacnii meeshii loo jeesa jiray qaladay ahayd iyo dad dhahayaa jira oo maxaariibta qaar hala dudumiye iyo waxa ay isticmaalayaanna waa waxyaabo ay qaarkood aqoonba ulahayn akiru fardi salaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed